aadan cabdulaahi cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa isku xilqaamay inuu xanaaneeyo eeyo iyo bisado kuwaasi oo ku dayacnaa meel u dhow xaafadiisa suuqa bakaaraha ayuu uga soo qaadaa hilib uu subax kasta ku bixiyo lacag gaaraysa laba doolar si uu u quudiyo xayawaanadan aadan cabdulaahi cali ayaa ka warbixiyey sida uu u xanaaneeyo eeyahan iyo bisadahan hilibka waxaa kasoo gada suuq yani subaxda u lugeeya haddana luga kusoo laabtaa waa ad masaafo yara ii jirtaa suuqan kasoo gadaa ha wax bilaash leh ma jiro qarash waa iga baxaa maalin dheyli waa laba doolar maalinta walbo waa iga baxdaa maalin walba horta waa siyaa laakiin waxaa jirto maalmo qaar ah yani aada igu adkaatay inaan yani awoodin labada doolar iyo lagu soo gado waa ogtahay hamarna magaalka aniga joogno bilaash waxba laskuma siiyo waxaa jirto maalmo aniga waxsiin waa maalmaha noloshii hataa ugu muruga badan tahay maalintaasaan dhihi karaa ani hadafkii ugu weyn wuxuu yahay horta ma rabo maalin walbo in yani meesha ay joogaan wax aan ku siiyo yani hamigii ugu weyn wuxuu yahay in yani goob weyn loo sameeyo u sameeyo oona lagu garab istaago ani sida hadda hamigii uu yahay oo maalin walbo maalin dheeligooda cuntadooda caafimaadkooda meesha yani u saaro oo aan aan ka taxdiro aan mas-uuliyaddooda qaado even haddii aan helo yani qof igu caawin karo ama dhalinyaro ama walaalo soomaaliyeed way jiraan oo yani dadka caawiyaan sida hay-adaha samafalka xayawaanada inay u garab istaagaan in yani loo furo beej weyn meel weyn oo xayawaanada lagu xanaaneyn karo marka laga soo tago wiilkan dhalinyarada ah ee xayawaanadan xanaaneeya waxaa jira dad kale oo aan fahansanayn ajarka iyo faa'iidada laga helo quudinta eeyaha iyo bisadaha kuwaas oo marka ay arkaan dhibaateeya